halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin labaatanka bisha juun idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya zahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
dagaalka yeman annaga saameyn weyn buu nagu yeeshay yeman waxaa naga dhexeeyey cilaaqaad tijaariya oo qadiima oo soo jireenah inta la xusuusto taariikhda badeecado badan baan u dhoofinaa badeecado badan oo masaanicda yeman ka soo baxana waddankaa la keeni jiray wixii qiilqiil bay galeen
kaasi wuxuu ahaa wasiirka dekedaha puntland cabdilaahi jaamac saalax oo ka hadlaya saamaynta ay dagaalada ka socda dalka yeman ku yeesheen ganacsiga iyo dhaqaalaha puntland warbixinayaanu idiinka haynaa qodobada kale aanu idinkugu hayna idaacadeenna saakana waxaa ka mida shan qof oo soomaali ah oo ku dhimatay dalka masar kadib markii gaas uu ku furmay gurigii ay degganaayeen waxaa kaloo aad maqli doontaan guriga boqortooyada dalka britain oo lagu marti qaaday lixdan dhallinyaro ah oo ka kala socda waddamo kala duwan oo caalamka ah wiil soomaaliya oo ka mida ayaannu waraysi idiinka haynaa dabcan iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jafaad sariif ayaa la kulmaya dhowr ka mida wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub maalinta berita ah ka hor inta aan la gaarin wakhtiga kama dambaysta ee heshiiska caalamiga ee nukliyeerka iiraan oo ku beegan soddonka bishan wareegii ugu dambeeyey ee nukliyeerka iiraan ayaa bilaabanaya dhammaadka toddobaadkan wakaalada wararka ee faransiiska oo soo xiganaysa ilo wareedyo aan la shaacin ayaa sheegay in kulankaasi uu la yeesho sariif wasiirada arrimaha dibadda ee britain france iyo jarmalka ay sidoo kale markaasi hareer socon doonaan wadahadalada markaasi la doonayo in lagu soo afjaro murankaasi wadahadaladan ayaa lagu dhinac qaban doonaa kulan buuxa oo ay leeyihiin wasiirada midooda yurub kaasoo lagu daahfurayo howlgalka ciidamada badda ee wadamada yurub qaarkood oo lagu bartilmaameedsanayo dadka dadka tahriibiya ee soo mara badda mediterraneanka waxaa axaddii shalayto dib loogu noqday dadkii ku cibaadaysanay jiray kiniisad ku taala gobolka south carolina ee dalkan maraykanka oo aan maalmihii lasoo dhaafay wax shaqo ahi ka soconin kadib markii dhowaanta nin cadaanay uu rasaas ku furay halkaasina ay ku dhinteen sagaal qof oo uu ku jiro wadaadkii kiniisadaasi ka khudbayn jiray kiniisadan oo dadka madowga ah ee maraykanka u ahayd goob taariikhiya ayuu toddobaadkii hore nin cadhaysan oo cadaanahi rasaas ooda kaga qaaday dadka shalayto soo galay kiniisadan ayaa ka kala yimi magaalada charleston ee ay ku taalo ilaa iyo gobolka californiya ee galbeedka maraykanka waxaana goobtaasi laga sameynayay howlo mutadawacnimo ah iyada oo la qaybinayay biyo iyo cabitaano kala duwan maadaama heerkulku aada u sarreeyay oo lagu jiro xilliga xagaaga isku dhacyo dad ay ku dhinteen ayaa ruuxay dalka afghanistan shale oo axad ah ee halkaasi oo ay kooxaha dagaalka ka wada dalkaasi ay ku qabsadeen degmo muhim ah halka ay gacantoodana ka baxda mid kale oo ay kala wareegeen ciidamada ammaanka ee afghanistan qaramada midoobe ayaa cambaaraysay markaasi weerar halka dalkaasi afghanistan ka dhacay oo ay ku dhinteen sagaal iyo toban qof oo rayida kuwaasoo lala eegtay miino wadada dhinaceeda loo dhigay mas-uuliyiinta magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalla ee kundus ayaa sheegay in daalibaan ay qabsadeen magaalada muhimka ee gobolkaasi ee lagu magacaabo jardaara dhanka kalena ciidamada ammaanka ayaa isku dayaya inay ishortaagaan weerarada daalibaan afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha sadiiq sadiiqi ayaa u sheegay v o e da in horumar ay ka sameeyeen ciidamada dalkaasi afghanistan weerarka ay kula jiraan ciidamada daalibaan gaar ahaana meelaha ay qabsanayaan wuxuuna sheegay in horumarkaasi ay sameynayaan daalibaanku uu yahay mid kumeel gaara iyadoo aanay kooxdana awood u lahayn sida uu sheegay inay magaalo qabsadaan
subax wanaagsan kheertana dhegaysanaysa ee halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington magaalooyinka soomaaliya qaar ka mid a waxaa saameyn dhinaca dhaqaalaha ku yeeshay dagaalada ka socda dalka yeman maamulka puntland wuxuu ka mid yahay meelaha sida weyn looga dareemayo arrimo badan oo ay ka mid yihiin hoosudhaca dhaqaalaha ee dhinaca ganacsiga waryaha v o eeda ee boosaaso faadime yaasiin jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa saameyntaasi oo dhinacyo badan leh
muddo qarniyo ah waxaa ganacsi baaxad leh uu ka dhexeeyey dalalka soomaaliya iyo yemen gaar ahaan gobollada cirifka ku haya gacanka cadmeed ee ay sida dhowjaarka u yihiin dalka yemen wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii waxaa xoogaystay xiriirka dhinaca ganacsiga ah ee u dhexeeyey puntland iyo dalka yemen waxyaabaha puntland ay u iibgeyn jirtay dalka yemen waxaa ka mid ahaa xoolaha nool kalluunka xabkaha maydiga iyo wixii la mid ah sidoo kale waxaa dhinaca dalka yemen puntland uga imaan jiray alaabooyinka warshadaysan shidaalka iyo wixii la mid ah wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland cabdulaahi jaamac saalax ayaa v o a uga waramay isbeddelka dhinaca ganacsiga ah ee puntland ku yimid tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda dalka yemen
bismillaahi raxmaan raxiim walaal dagaalka yeman anaga saameyn weyn buu nagu yeeshay yeman waxaa naga dhexeeyey cilaaqaad tijaariya oo qadiima oo soo jireenah inta la xusuusto taariikhda badeecado badan baan u dhoofinaa badeecado badan oo masaanicda yeman ka soo baxana waddankaa la keeni jiray wixii qiilqiil bay galeen walaal innagu waxaan u dhoofinaa yeman waxaa la yidhahdo fooxa maydiga beeyada waxyaabaha la mida waxaan kaloo u dhoofinaa mawaashiga oo ah ari iyo lo iyo geel intaba ugu dhoofinaa weligeedna waa waxay ahayd meel loo dhoofin jiray badeecadaha noocaasi waxaan iyaga ka soo waaridnaa oo nooga yimaada waxyaabaha ay warshadahoodu process garayaan sharaabka ka mida buskutka ka mida saabuunaha ka mida waxaas waa istaageen safarada dhinaca cirka ah ayaa ka mid ah waxyaabaha isbeddelku ku yimid dhinaca puntland tan iyo intii uu bilowday dagaalka dalka yemen wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland cabdulaahi jaamac saalax ayaa mar kale inoo sharaxaya waxaa intaa noo dheer airsbaceka yeman waa xidhan yahay dawladdii dubay ka iman jirto saddexda saacadood soo socon jirtay toddoba siddeed saacadood ayay qaadataa inay ku timaado waddanka marka taas culays badan bayna saartay oo dadkii dhoofayo tujaartaa dubay u socday ama imaaraadka u socday wakhti badan baa ka luma marka saasay noo taabatay ka sokow ganacsiga ay isdhaafsan jireen puntland iyo dalka yemen waxaa ganacsatada puntland ay dekadda cadan ee dalka yemen kala soo degi jireen badeecado ay ka keensan jireen waddamada masar turkiga iyo sacuudiga cabdi ciise oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda ramaas ee xarunteedu ay tahay magaalada boosaaso ayaa v o a u sheegay in iminka ay qorshaynayaan in badeecadihii ay kala soo degi jireen dekadda cadan ay u wareejiyaan dekado ka mid ah khaliijka carabta oo uu ku tilmaamay inay ka durugsan yihiin puntland magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdi ciise maxamuud walaale waxaa ka mid ahaa annaga badanaa sharaabka noo soo mari jiray waxay ahayd masar waxaan ka keeni jirnay turkiga xataa kasooaan soo marsan jirnay marka alaabo badan baan soo marin jirnay marka waxay ahayd dakad weyn oo ku taalla cadan baa wax walba tarsis ahaan naloogu keeni jiray halkaa kabacdi doonya nooga soo qaadi jiray boostay noo keeni jireen laakiin insha allah hadda waxaan rabnaa inaanu ka wareegno oo u wareegno sida cumaan oo kale dubay oo kale marka insha allah inkastoo ma garanaysaa dekada cadan wax la mida aysan jirin sababtoo ah doonyuhu markii aan noo soo qaadan alaabta saddex beri laba beri way noogu iman jireen laakiin aad iyo aad bay hadda noogu fogay meelahan ka soo qaadina way noogu fog yihiin safarkii baa nagu dheeraanaya laakiin meel la dhiganta u heli kari mayno yeman annaga annaga khaas ahaan alaabahaanu keeni jirnay waanu ku khasbannahay waan ku khasbannahay wax kasta oo xal aanu moodno insha allah ama cumaan soo marinay dubay soo marinay meelo kale soo marinay waa ku khasban xataa jabuuti inaan soo marino waa isku daynaa insha allah idinka ilaahay bulshada ku dhaqan puntland ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen in culays fara badanay uu ka soo wajaho dhinacyada adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo deegaanka maadaama ay puntland horay u martigelisay barakacayaal soomaaliyeed oo dagaalada koonfurta soomaaliya ka soo qaxay iminkana ay ku soo qulqulayaan qaxooti yemen ah iyo barakacayaal soomaaliyeed oo ka soo cararay dagaalada dalka yemen ka socda aqoon-yahan faarax caddeec oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa sidaas aaminsan بسم الله الرحمن الرحيم فارح عدي عرسمي دلك يمن runtii oo ah dalka aynu xuduudda kala leenahay dhinaca gacan biyoodka cadan haddii ilaa shan boqol oo kun oo soomaaliya oo yemen joogta iyo yemaniyiinta laftigoodu ay kusoo jabaan runtii culayska ugu horeeya oo la dareemaya waxa weeye waxaan yidhahda social serviceka ama adeega bulshada gaar ahaan dhinaca caafimaadka waxbarashada guryaha iyo deegaanka u diyaargalowga masiibada in la sii sameeyo sidaan ka warqabnana golaha wasiirada iyo guddiyo gaaroo loo saaray waa ay jiraan arrintaa dowladdu waa ku ammaanaynaa laakiin waxaan leenahay in loo qaato arrin very serious oo dhab ah oo maaragta loo diyaargaroowo tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda dalka yemen waxaa suuqyada magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso gabaabsi ka noqday badeecadihii ay ganacsatadu ka soo waaridi jidhay dalka yemen waxaa kale oo hoosu dhac ku yimid lacagta dalka yemen faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana idaacaddeenii aroornimo afar caruuro oo walaalaha iyo gabar shaqaalaha oo soomaaliya ayaa ku dhintay magaalada qaahira ee dalka masar kadib markii ay ku neef qabatoomeen gaas ka soo baxayay guriga ay deganayeen warbixintan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyaha v o e da xuseen saxnuune afar caruur oo walaalo ah iyo gabar soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday guri ku yaala xaafadda caashira ee soomaalida sida weyn ay u degan tahay ee magaaladan qaahira caruurta iyo gabadha u shaqaynaysay ayaa wada geeriyooday kadib markii uu ku furmay gaaska cuntada lagu karsado taasoo keentay inay ku caburmaan ayagoo hurdaa carruurta walaalaha ee geeriyooday oo ay ugu weyneed gabar afar iyo toban jir ah ayaa ka koobnaa saddex gabdhood iyo wiil kuwaasoo magacyadooda lagu sheegay yusra muna cabdilfitaax iyo najax ciidamada nabad sugidda kuwa booliska iyo mas-uuliyiin ka socday xeer ilaalinta guud ee dalkani masar ayaa durbadiiba soo gaaray guriga geeridu ay ka dhacday kadib markii dadka dariska la ahaa ay gaarsiiyeen ciidamada booliska masaarida goobjoogayaal soomaaliyeed ayaa ii sheegay in ciidamada nabad sugidda ay la wareegeen meydka carruurta iyo gabadha soomaaliyeed kuwaasoo baaritaan ku samaynaya sababta ay u geeriyoodeen ka hor inta aan la aasin qaar ka mid ah qaraabada carruurta geeriyootay ayaa ii xaqiijiyey in hooyada dhashay carruurtaasi oo lagu magacaabo safiyo axmed maxamuud in ay ku nooshahay dalkaasi sweden halka aabbaha dhalay carruurtuna ay iigu sheegeen mukhtaar xasan waxa uuna mar sii horeysay ku geeriyooday magaalada hargeysa ee maamulka somalilan maxamed xasan xalane oo daris la ah guriga musiibadu ay ka dhacday ayaan wax ka weydiiyey sida carruurta iyo gabadha ay u geeriyoodeen iyo goorta lagu wado in la aaso meydka shanta qof ee geeriyooday saddex gabdhood iyo hal wiil iyo gabar shaqaalaha u shaqaynaysa dhibkaanu gaaray de wakhtigoodana intuu ku ekaa laakiin dhibaato badan sabab ay sababsadeen gaas habeenkii markay seexdeen ku furmay kabacdina waxay damceen inay iska xidhaan wayna gaari waayeen dabcan waxay u muuqataa gaaska in isagoo furan ay ka seexdeen deetana iyagoo jiifa uu gaaskii saas naqaskii ku jiideen wayna awoodi waayeen marka inay iska xidhaan gaaskana waxaa caadiyan dabeecad u ah qofku markuu isagoo jiifo jirkiisa galo inuusan xataa awoodin inuu iska xiro oo istaago oo iska damiyo halkaas iyana dhibaatadu ay kula kulma waa tahay maxamed haddii aan si kale ku weydiiyo sida ayaa lagu ogaaday geerida afarta caruur iyo gabadha soomaaliyeed maadaama guri ay ku jireen uu xirnaa gurigii markaa nimid dad dariskii wixii dhan laysku soo baxay gurigii la wacay taleefanadoodii gurigii lagu garaacay waa way naga furi waayeen gurigii marka dad markaan u keena markaa kabacdi nin jabiya gurigii waan jabinay markaan ku jabinay waxaan la kulanay naqas gaas iyo riixo adiga aan aad u qurux badnayn gurigii waan galnay daaqadahan u furnay waxaan meesha ugu tagnay saddex gabdhood iyo wiil meydahoan aragnay iyo gabadhii shaqaalahayd iyadoo meydana jikada aan ugu tagnay wallaahi caasidu waxay ku xiran tahay hawshii kolley waxaa la wareegtay xukuumadda masar la wareegtay hadda waxaa loo qaaday dhakhtar baa la dhigay dhakhtarkaasoo lagu baarahayo waxyaalaha ay u sababsadeen la xaqiijinaya inay gaas u dhinteen in waxyaalo kale jiraan marka dhakhtarkaasi yaalin dhakhtarku markii takhriirku kasoo ayaa la qorsheynaya in la aaso insha allah haddii ilaahay yidhaahdo waa markii ugu horeysay oo tiro intaasi la eg oo dad soomaaliyeed mar keliya ay ku geeriyoodaan oo waddankani taariikhda inta la og yahay waxayna noqotay dhacdo si weyn ay uga murugoodaan jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkani masar xuseen saxnuuni v o a kahira
waa hagaag dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington shan boqol oo dhallinyaro ah oo laga keenay dalalka ku yaala qaaradda afrika ayaa dhowaanta soo gaadhay dalkan maraykanka dhallinyaradan waxaa loogu yeedhaa hogaamiyeyaasha dhallinta yar ee qaaradda afrika afar ka mid ahina waa soomaali khadiija ciise farac cadde oo ka mida dhallinyaradaasi ayaanu ka wareysanay barnaamijka ay u timi dalka falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreynta weydiisay qorshaha imaatinkooda iyo cidda ka soo shaqaysay sida ay u iman lahaayeen dalkan maraykanka
ah barnaamijku waa barnaamij uu markii horeetay ra'yigiisa iyo alifaadiisa hal abuurka lahaa madaxweyne obama oo loogu talagala dhalinyarada hogaamiyeyaasha yaryar ah ee africa waxaa laisugu keenayaa shan boqol oo dhalinyaro ah oo laga kala keena africa shantaas boqol oo dhalinyarada ahna waxaa la bari doonaa aqoon hoos timaada saddex maadoo kale ah hogaaminta bulshada oo ah civic leadership iyo ganacsiga iyo waxaa la bari doonaa public management saddexdaas qaybood ay ukala qaybsami doonaan sanadkan sanadka ka horreeyay waxaa laysu keenay sidaas oo kaleeto shan boqol sanadkan shan boqolaa laysu keenay shantaas boqol oo la keenaan kamid ahaa marka inta aan joogno waxaa la sameyn doonaa duruus aada u fara badan oo ku saabsan cilmiga hogaaminta bulshadan qaadan doonaa haddii ilaaha idmo waxaan la kulmi doonaa dad ururada bulshada rayidka maraykanka ka tirsan iyo sidoo kaleeto hay-ado maraykan ah hogaamiyeyaal ka socdo dowladda waxaan wax ka bara doonaa qaabka uu shaqeeyo nidaamka maraykanka iyo habka casriga ah ee maxaa la yidhaahdaa bulshada lagu hogaamin karo marka barnaamijka barnaamij noocaas ah waayo dowladda maraykankaana wadato
dhalinyarada ka qeybgalaya barnaamijkan dhalinyarada ka qeybgalaya barnaamijkan xaggee ka kala yimaadeen gaar ahaan soomaaliya yaa ka socday dhalinyarada africa oo dhanay ka yimaadeen soomaaliya waxay kamid tahay wadamada xubnaha ugu yar ka helay barnaamijkan waxaa jira dowlado badan oo oo dad aada u fara badan ilaa afartan xubnood la siiyey laakiin soomaaliya afar xubnood keliyaha la siiyey marka afartaas xubnood oo soomaaliyana waxay ka kala yimaadeen qaybo kala duwan puntland somaliland bay iyo bacool iyo muqdisho intaasaan ka kala soconaa afarteena marka dowladaha intooda badan waxay sameynayeen dadaal badan ay u galeen oo waa u dagaalameen inaa xubno yar lasin laakiin soomaaliya nasiib darrada ku dhacda waxay ahayd dowladeedu ma ogi xitaa inay war badan war u hayso barnaamijka noocan ah maadaama cid u dagaalamaysa aan la arkin afartaas xubnood keliyaha kusoo aada runti runta markii la fiiriyana soomaaliya afar xubnood aaday ugu yartahay maxaa yeelay waxaan ka mid nahay wadamada ugu baahida badan leh aqoonta noocaan oo kaleeta ah marka waxay ahayd inaan xubnaintaas ka badan helno annagana sidaas oo kale dadaal waxaan ugu jirnaa in sanadka soo socda laga kordhiyo intaan haddii laadmo xubna intaan ka badan aan helno marka marka la fiiriyo dhalinyaradan xaggee ka kala yimaadeen sidee loo soo xulay
dhalinyarada waxaa lagu soo xulay horta ma ahan xulitaankooda dowladana kama qayb gelin hay-ado kalena kama qayb gelin safaaradaha maraykanka iyo dad khubaro ah oo maraykanku ay u xil saareen arrintan oo isla maraykan ah ayaa ka shaqeeyey qaabka lagu soo xulana waxay ahayd qof kastoo naga mid ah wuxuu soo gudbiyey codsi barnaamijka inuu ka qayb gala ah kadibna wuxuu soo qoray foomam aada u fara badan oo loo soo diro soo buuxiyey qof walba khibradiisa iyo wixii uu soo qabtay bulshadiisa dhexdeeda wuxuu kasoo qabtay iyo darajada ama heerka uu ka joogo bulshadiisa dhexdiisana lakusoo xulay marka qof walba iyo aqoontiisa iyo kartidiisa iyo waxqabadkiisa horaa laisku qiimeeyey waxaana marka ufiirsata a arkaysaa in laysu soo xulay oo laysu keenay dadkii ugu wanaagsanaa oo ugu waxqabadka fiicnaa africa oo dhalinyarada ahaa dad runtii marka ufiirsata aada la yaabaysa oo aada xul u ahaa laysu keenay marka qaabkaasaa lagu keenay sidoo kaleetana waa waa isu dheeli tiran yihiin oo ma ahan wiilo keliya waa lama dhihi karo gabdho keliya waa lama dhihi karo kulli waa laysu wada dheeli tiray dad wada aqoontooda iyo waxqabadkooda lagu keeno waay marka hadda ma isku meelaa joogtaan mise meelo kala duwanaa la geeyey dhalinyarada
meelo aada u kala duwanaana la geeyey jaamacada aada u fara badan oo gobollo kala duwan oo maraykanka ku yaalaana la kala geeyey jaamacad kastana waxaa kusoo aaday shan iyo labaatan qofood hadda jaamacadda aan joogno waxaan ku joognaa shan iyo labaatan jaamacad kastoo kalena sidaas oo kale marka qowmiyadaha laysu keenay iyo wadamada laysu keenay dadkoodana waa laysku dhex shaqlay oo ma ahan cidna goonin looma siicin meesha hadda aan joogno shan iyo labaatanka aan ku naha keligayaan soomaali ka joogaa soomaalida kaleetona sidoo kale jaamacado kale oo kala duduwanaa la geeyey marka jaamacaddaa joogtay magaceed jaamacaddaan jooga roodka risa la yidhaahdaa waxay ku taallaa gobolka new jersey
marka muddadaas markaa dhammaysataan ma koorsooyin isku xiran oo maadooyinkaas la idinku barayaa ma shahaada idin siin doonaan ma waxbarasho sii soconaysa oo aa u baahantihiin inaa usoo noqotiinaa waa sidee waxbarashada qaadanaysaan horta waxbarashada casriga ah ee hogaaminta ku saabsan ma aha runtii mid maalmo iyo bilo iyo sanadaba looga bogan karo laakiin waxbarashadan qaabka ay u naqshadeeyeen waa lix usbuuc oo isku xiran lixdaas usbuuc oo isku xiran waxaa la qaadan doonaa duruus sidoo kaleetana waxaa laga qaybgeli doonaa barnaamijyo socdo hadeertan oo oo hay-ado maraykan oo kale ay wadaan aan ka qaybgeli doonaa insha allah kulamo badan oo dad madaxa lala yeelanayaa ku jira sidoo kalena waxaa ku jira qeyb annaga maskaxdeena la dhalaalinayo qorshayaal aan sameynayno qorshayaal badan oo qof walba wadankiisa waxyaabaha ka socda mushkiladaha ka jira sida looga xalka loogu keeni lahaa ayaan ka shaqeynaynaa marka qof walbo naga mida howl aada u fara badana u taalo qeyb lagu baraayo iyo qeyb aada adigu keenayso oo adiga in lagaa faa-iideysto la rabo isugu jiraa barnaamijka taas waxay ahayd khadiija ciise farac cadde oo u warramaysay falastiin axmed iimaan
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington lixdan dhallinyaro ah oo ka kala yimid soddon iyo lix waddan oo caalamka ayaa lagu marti qaaday aqalka boqortooyada dalka britain cabdiqaadir aadan xasan waa wiil soomaaliyeed oo ka tegay gobolka waqooyi bari ee kenya waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi waxa uuna v o eda u sheegay in dhallintan lagu soo xulay waxqabadka ay ka sameeyeen deegaanada iyo magaalooyinka ay ka kala yimaadeen wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa haddaba qadka telefoonka kula xiriiray wuxuuna ugu horeyn weydiiyey ujeedada martiqaadkan
waa martiqaadayna martiqaaday boqorada wadanka ingiriiska iyadoon ka soconno soddon iyo anagoo lixdan dhalinyaro ah oo ka soconno soddon iyo shan wadan oo commonwealth countrieska ah marka programka boqorada waxaa la dhahaa queens young leaders program waana waxay abaalmarin siinaysaa dhalinyarada maaragta wadanyadooda wax qiimo leh oo tusaale ee kasoo shaqeeyeen wa tahay cabdiqaadir adigu maxaad la tagtay meesha oo aad abaalmarinta ku muteysatay ood ku tagtay ingiriiska
waad mahadsantahy maxamedo aniga waxaan ku ligu soo qaatay waxaan kasoo shaqeeyey dhirta marka sanadkaana sanadkeeda igu tobanaad ah aan kasoo shaqeeyey dhirta iyo maaragtay horumarinta dadweynaha khaasatan dhalinyarada maaragta ka qayb galayaan horumarinta dadweynaha ku nool countiga garis wa tahay waxaad kasoo shaqaysay dadaalka iyo horumarinta iyo kobcinta dhirta waxaana jirtay abaalmarino hor leh hore oo aad ka heshay islaam dowladda dalkani kenya waa tahay iminka maxay kaga bedelan tahay marka socdaalkaagan abaalmarinihii horaan aad u qaadatay horta governor garissa county aad ayuu mahad weyn u celinayaa waayo dowladdiisa iyadoo maaragtay sanad nuskiisa shaqaynaysa way aqoonsanaatay bilad ba ay siiyeen iyadoo taa ay tahay aniga dadweynaha garis inaan la soo shaqeeyo haddan aan la shaqeynayo midda kalena waxaa waaye madaxweynaha uhuru kenyatta sanadka labada kun iyo toban iyo saddex kenya markii loo dabaaldegayay kontonka sano iyadana ka qayb galay balbaxuu siiyey bilad abaalmarintan ka helayo boqoradan kenya boqorada ingiriiska ay ugu aqoonsanaata anoo ka imaaday wadanka kenya in maaragta iyadana wax arrin qiimo leh ay noqoni doonto sifa dowladda ingiriiska iyadana ay maaragtay horumarinta gobolkeena ay ka qayb qadan ka qayb qadani doonto yaan filanahay wa tahay cabdiqaadir waxaan la soconnaa oo noo sheegtay in tiro kale oo ilaa lixdan gaarayso ay aad ka kooban tihiin marka soomaali ma keligaaba ku jirto gobolkan waqooyiga bari ee kenya adiga keligaa miyaa ka tegaysa ha soomaaliya aninka lix ayaa ka socdaa kenya iyagoo maaragtay lixdanta dhalinyara horta iyada taasna waa fursad weyn oo kale maadaama annaga hadda soomaalida adduweynaha intaasoo meel horumar ay gaarayaan intaasoo meel laga aqoonsanayan waxyaala badan ay ka qaybgalayaan marka tana waxaan u arkaa fursad fursadaha ka mid ah oo hadda aana la siiyey maadaama ay fursad qiimo weyn ay tahay waa tahay markii kugu horreysay wey oo london aad tagto waxyaalaha ku cajiibiyey ama indhahaaga soo qabtay maxaad ka oran lahayd horta sida runtii magaaladan hadda london maadaama aan u imaanayo soo doontay abaalmarinta boqoradda waxaan teeda kala doonayaa in maaragta dalkan london oo xaalada ingiriiska waxyaalaha laga qabto oo teeda sideeda kale laga qabani karo gobolkeena waqooyi bari sifa maaragta waddanka waa waddan aada horumar u galay u gaaray maanta garoonka garoon baa soo maray marka anigii waxa waay dhiiga ay dhaqaaqo waayo dhulkeena hooyo garoon maaragta diyaarada kusoo degaan ma
dhegaystayaal kaasina waxa uu ahaa cabdiqaadir aadan xasan oo ah wiil soomaaliyeed oo ka tegay gobolka waqooyi bari kenya oo ka mid a dhallinyaro markaasi aqalka boqortooyada britain abaalmarin ay ku siin doonto boqoradda dalkaasi waryaheena maxamed faarax shire ayuu u waramayey halkaasi aad nagala socotaana waa v o w washington ramadaan kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan dhinacii qasaa'idka bisha barakaysan ee ramadaan aan ugu talagalnay ayaanu idiin soo gudbin doonaa faadumo qaasim hilowle allaha u naxariistee coodkeedii
macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabiya faadimo qaasim hilowleh gabagaba ayuu ahayd guud ahaan idaacaddeenii aroornimo waa sahre cidlowner nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o w oo idin leh ramadaan wanaagsan aroor wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.